alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu calى nabiyina muxamadi wcalaa aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira waicfaau lixyati macnaahu waxa weeye laa yaqusu minha shaya waxba yaanu ka jarin waxba yaanu ka jarin waxba garhkii laga jari maayo xadiidka kalena aynu raacino وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu ihi أxفوu gaabiya الشhawاariba shaarubaha iska gaabiyo o iska jara oo qusuu maa طaala minha calى shafatayn weeyi iska quseeya oo wixii dibnahaasi ka soo dheeraaday iska gooye وأcفu اللحىa garhkana isaga sii daayo la baxa oo أcفu اللحى macnaheedu wuxuu noqonayaa يwfir اللحى garhki isaga sii daayo oo hajarine eh isagu maaragta ha iska baxo intuu bixi kara iyaba muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xaadiidtan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa shaarubtaa sare in la yska jaraa waa waajib weeye garhka in lala baxaana waa waajib weeye garhka in la xiiraana ma banaana khisaalulfirahaanuu ka mid yahay waa qurux ilaahay jala wacalaa ragga uu ku qurxiyey waana arrin ilaahay jala wacalaa ragga uu haybad uga dhigay oo dumarka iyo dhadiga uu kaga soocay dumarkii garh ma leh laakiin raggii baa ilaahay garh siiyey soo maaha marka haybaddii ilaahay dumarka kaaga soocee uu ku siiye ha iska suulini weye ma banaana garhka in la xiira laa yajuus ma banaana qacan xaadiidtaa faraha badan baa ku soo aroortay waay in la xiiraana mafaasid badan bay leedahay iyo dhibaatooyin fara badan waxaa ka mida mafaasiddaasi sunnadii rasuulkay horta khilaafsan tahay waa mid sunnada rasuulku waxay ahayd in garhka lala baxo garhka rasuulku uu la bixi jiray sala allahu alayhi wasalam in lala baxana wuu ina faray oo ta kale qofka xiiraana waa dembiile waayo qof waajibkaasi dayacay buu noqonaya waa ta kale garhkoo la xiiraa waa khalqiga ilaahay oo la bedelayay soo gelaysa oo garhkan iyo timahan ilaahay halkan ka soo saaraya ilaahay baa ugu talagalay oo iska soo baxaya inaad saliidayso aada feedhood hagaajisa mooyaane inaad jarto ama aada xiirto looma baahna haddaad xiirtana khalqigii ilaahay ood bedelayso ayay soo gelaysa waxaa kaloo markaa ka mida mafaasida ka dhalanaysa oo amarkii rasuulkaoo la khilaafaya sala allahu alayh wasalam oo rasuulka ayna faraya xaadiid badan garhka in lala baxo lafdigan u dambeeyaabaa ka mida wa acfu llixa ay wafiru llixa garhkii sii daayoo la baxa ayay sheegayaa xadiidku marka haddaad adigu maaragtay xiirta ama aada gaabiso amarkaa rasuulkana waad khilaafta waa ta kale waa tashabuhun bilkufaar waa gaaladii oo laysu ekeysiinayo waayo gaaladu iyagaa had iyo jeer garhka xiira waa caado islaam ma aha garhkoo la xiiraayo waa caado gaaleed weeye waa caado gaalada xaggooda laga yimi waxaa la yidhi waktigii rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo waktigii hore nimankii gaalada ahaa ee dowladda weyn lahaa ee reer furus la odhan jiray waktigii dambena saxaabadu ay jabiyeen ayaa waxaa la yidhi garhka xiiri jiro arrintaa lagu yaqaan wakhtiyadan dambena dee gaaladaa lagu yaqaana halka ugu weynee garhkan la xiiraya ama caadadaa xumi dadka muslimiinta uu ka soo galayna waa xagga gaalada oo wixii la odhan jiray isticmaarka ama gumaystaha gaaladu markay wadamo badan oo ka mida albilaad alcarabiya waalislaamiya ay gumaysteen caadooyin badan oo xunxun bay kaga tegeen caadooyinkii ayay ka mid tahay garhkan la xiiraya soo ma aragtid waxay ahlucilmiga qaarkood tilmaameen wakhtiyadii hore dadka muslimiinta dhexdooda may dhici jirin nin ilaahay intuu garh u soo saaray garhkii xiira sidaa awgeed baa xukaamta ama madaxda dalamada ahi dadka markay tacsiirayaan ay ciqaabayaan maxaabiista qaarkood waxay ciqaab uga dhigi jireen in garhka laga xiiro soo ma aragtid garhka in laga xiira ayay ciqaab uga dhigi jireen ninka garhka laga xiiraana nin la ciqaabay oon waxba loo hambayn buu isoo arki jiray dabcan dee shay muxarama weeye garhka in la xiraa muxaram dadka in tacsiir looga dhigo lagu ciqaabaana ma banaana oo ficilkaa ay samaynayen qalad buha laakiin maxay kutusaysaa dadka muslimiinta ahi inaanay waxa weeye arrinka noocaasa aqoonin xagga isticmaarka iyo gaalada iyo gumaystaha ayuu ka yimi ugu dambayn garhkoo la xiraa waa dumarkiiyo laysku shabahayo rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama wuu nacdalay ragga dumarka isku shabaha iyo dumarka ragga isku shabaha labadaba wuu nacdalay markaad garhkii iska mulukayso dee dumarkii aan iyaga garhka ilaahayba usoo saarin baad isku shabahaysa soo ma aragti raggoo keliyana maaha xayawaanka waxyaaba badan baynu aragno kuwa qoodha ah ee gadh leeyihin kuwa aan qoodha ahayn ee dhadignahe aanay gadh lahayn baynu aragnaa soo ma aragtid marka calaa kulli xaal waa haybad waa qurux garhku waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lama xiirayo ma bannaana in la xiraa waayo miyaan la qurxin karin oo la isku yar hagaagaajin karin maya lama la yskuma hagaagaajinayo macnii inaad feedho o aada waxmariso ood hagaajisa mooyaane laakiin inaad yaro barh ka jarjarto oo tidhaa waan isku hagaagajinaya hada laa yajuus ma bannaana soo ma aragti dadka qaar baa waxa weeye usoo u xeeladaysta garhka inay xiiraano oo hadduu aada u dheeraado miyaan wax laga yaro jarahayn maya waxba laga jari maayo soo ma aragtid marka calaa kulli xaal taana waa in aada iyo aada loogu baraaruga baaraka allahu fiikum halkaa aynu dayno subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub